aniga waxaa li dhahaa maama safiya maama safiya geedhi cusbaa laa li dhahaa aan ku magac dheerahay maama safi dheerey waxaan ka shaqeeyaa human right activist shaqadan waxaan bilaabay nineteen ninety three waxaan ahay shaqaalo dowlad anoo shaqaalo dowlad ah shaqada ka baxay waxaa uga baxay dhibaatada iyo dhibka gabdhaha yaryar ay oo ku dhibaataysanayn markaa iyada ah specially rebkeska gabdhaha la xoogayo xaseyto darteeda ayaan shaqada oga baxay riisaan furay wajiya human right watch la dhaho wajiya district human right watch la dhaho xafiiskii asaga ayaan aan furay waxaa shaqada oga baxay sidii aan u sacrify gareen lahay nafsadayda oon gabdhaha sayto ilaahay inuu u kaashanay aan wax ugu qaban lahay tii iyada ahayd nin baan wada joogna horta ninka waa kala ku kala tagnay ninka waa ku kala tagnay wuxuu dhahay waxa nayto dhaqan waaye oo dadka ay ku heshiiyaan oo maslaxe anigana waxaan ka dagaalay maslaxa waayo maslaxa iyo keeska kootida la geynayo way kala yihiin maslaxa waxaa waayey odayaala meel u fariisanayeen gabar gabadhii waxba lama siinay isbitaal lama geynay waxaa la raba waxaa jirta waxaa la dhaho preventation of pregnancy daawo waxaa jirta la siiyo siday gabadha ur u qaadin gabadha in la baaro wixii dhibaatoo soo gaara ninkii ma ogid inaas inaas cudur kala qabo ma ogid marka arrintii kenyaji iskaga dhamaysay gabadhii daawadii may helin adiga afar neef ama shan neef oo lix neef oo arya lagu siina marka iyadoo maxaad samaynaysaa gabadhii inay ur qaato ninkiin waxaa sababta u kala tagan waxaa waaya ciddanayta iyo arrintan iyo kalshagan iyo waxaan dhexgelin shaqada haddaad ka baxde guriga joog ana waan diiday inaan joogo waxaan dhi axsan waxaa lidha marka adigu isku furo meherkaada ilmahaada koriskooda waraqda waan saxiixe waan saxiixe ilmaheygii alxamdulilah anaa korsaday sababta waa arrintaasi waan ka soo tagay guri dawladaan ku soo noqday guri dawlad raasi guri dawlad wallaahi caqabadooyin badan baan soo maray dagaal badan baan soo maray dhaqankaanaad bedeli kanaad bedeli ay aflagaada dhibaato hata maashanayta ma arkayso nabarkan nabarka waa midi igu dhuftay maashanayta isha agteeda jubbada igu dhuftay tadintileeseekooste dhalinyaro ah waxba ma arkin laakiin waxaan go-aansaday oon go-aan aniga naftigeyga iskugu gaaray sidaan iskugu gaaray inaan ugu istaago gabdhaha aan iskugu gaaray inaan aniga keligey haddaan wajeer ka soo haro oo wajeer ay diyaar u lahayn inay igula istaagto shaqadan aan qabanayo inaan keligey qabto to reach my vision and my goal inaan aniga sidii aan u gaar lahay meesha aan rabay inaan gaaro inaan haddaa keligay hataa daanto aan shaqeeyo aan go-aansaday markaas maasha allah adi waan waday dhibaatooyinaan la kulmay anuu waxaa arkay gurigeyga seexanaynin habartay laba ilmo laba cunugaan haase habartay aa u dhiibtay waxaan aada ilmahan ii fiiri biilkooda waxooda anaa ku keena ana maantaan kula hergelaa markaan afaasley markii kalena waxaan dhahay guriga kalaan soo seexana si aan lii ogaanin meesha aan seexanay so i was sleeping in a different place naa gabdhaha saaxiibiyaalkeeda meelahooda soo seexana mar qaarkood gabar waxaa jirta habeen aan la seexdo oo sideed saaxiibeen nimankeeda imaada jikoonig dara dhiidhigaan darinta iyadeedaan ku seexday so ani two years almost two years to three years dhibaatadaasaan ku jiray waa lii beegsanay anigana waxaa dhan no gabar maslaxa wax loogu dhammaynay ma laha abay waxaad arkaysaa gabdhaha oo la xoogay oo markaad ogu tagto bodi markaad ogu tagto guri isbitaalka ku leh iga qabta iga qabta iga qabta iga qabta keligeed hadlaysa gabdho ku jirta romotan seeqaday gabar sideed jir ah gabar sagaal jir ah gabar toban jir ah maxaad ka maxaad ka heli maxaad ka heli waxaa lagu dhahaa ka hadlin annaka kenyaji ku dhamaysanayna gabar sagaal jir ah kenyajiga ku dhamayna maxaa waay this is an innocent child waxa waa cunug aan hataan gugeeda aan gaarin ood qasbi haysaa ood dhibi haysaa ood maskaxdeeda aad rogtay oo maskaxdeeda abside down aad ka dhigtay adiga aabbaha ahayd inaad odayaal u kaashato gabadhaada saxrintaa la yeelay